haddaba maxay yihiin fariimaha uu xambaarsan yahay safarka madaxweynaha muxuuse ka tari karaa khilaafka muddada ka dhex taagnaa dowladda dhexe iyo qaar ka mida maamul goboleedyada wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan ku eegaya arrintaasi
madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa caleemasaarkiisa ka hor ku guda jira socdaal uu ku marayo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka xilli soomaaliya ay wajahayso xaalad bini-aadanimo oo aada u adag kalabar shacabka ku nool dalkan ku yaala gobolka geeska afrikana ay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo sida uu sheegay ergeyga xafiiska madaxweynaha u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha safarka madaxweynaha ayaa ku bilowday dowlad goboleedka koonfur galbeed isagoo kulamo la qaatay waxgaradka iyo siyaasiyiinta maamulkaasi waxa uu sidoo kale kormeeray xerooyin ay degan yihiin dadka abaaraha ka soo barakacay ee ku yaala magaalada baydhabo kadibna waxa uu maalmo kale ku qaadanayaa maamulka galmudug labadan dowlad goboleed ayaa ku dhowaa siyaasad ahaan madaxweynihii xilka ka degay maxamed cabdulaahi farmaajo walow maamul goboleed ahaan loo dhisay intuu xasan sheikh horey xafiiska uu joogay madaxweyne xasan sheikh oo halkudhig nabadeyn ku salaysan u qaatay sumadda maamulka dowladnimadiisa maxay tahay fariinta laga dhex arkayo socdaalkiisan waxaan su-aashaasi hordhigay doctor showgay axmed xayir oo ah bara sare oo ka tirsan mid ka mida jaamacadaha ku yaala dalka holland madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa lagu micnayn karaa uuna xambaarsan yahay runtii waxa waaye dhowr fariimood oo kala duwan fariinta koowaad oo ah in waxa waaye kalsooni uu tuso labadan maamul goboleed maamul goboleedka koonfur galbeed iyo maamul goboleedka galmudug iyo maamul goboleedada kale uu u socdo oo ay ka mid tahay maamul goboleedka hirshabeelle sida la filayo in waxa waaye uu kalsooni u tuso in waxa waaye ummaddii uu mideeyo uuna ka dhabeeyo runtii slogankiisii ama halkudhigiisii ahaa soomaali heshiisa adduunkana heshiis la ah marka intaysan soomaali adduunka heshiis aysan la noqonin ka hor waaye in dhexdooda ay heshiiyaan marka taas ayuu waxa waaye fariintaas ayay waxa waaye ay xambaarsan tahay socdaalka madaxweynaha uu ku maraayo waana runtii laga dareemi karaa waqti fiicanna waa ay ku soo aaday iyadoo madaxweynaha la caleemo saarin waxa waaye in uu tuso ahmiyadda koowaad in ay tahay in uu dhex dhigo heshiis uuna marxabeeyo dowlad goboleedyada uu booqanayo madaxweynaha waxaa isugu darsoomay laba mushkilad oo waaweyn oo kale ah dadka abaaruhu ay saameeyeen oo aada u tabaaraysan iyo amniga oo muhiim u ah bulshada haddaba madaxweyne xasan sheekh si sahlan muu u fulin karaa ballamihii uu ka soo qaaday magaalada baydhaba waxaa su-aashaasi weydiiyey siyaasiga yuusuf xasan mursal arrimaha abaaraha iyo gurmadka bani-aadinimo ee xilligan loo baahan yahay waxaan rumaysanahay ama aaminsanahay in dowladda haddii ay maaragtay si fiican isugu dubarido ama si wanaagsan la isugu dubarido howlaha bini-aadanimo ee lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu sida xun ay maaragtay u taabteen barakacyaasha ah ee ku nool meelaha hadda ay dowladdu gacanta ku hayso sida magaalooyinka waaweyn ee baydhabo xudur iyo gobolka shabeellada hoose ee qaybo ka mid ah guud ahaan marka koonfur galbeed laga hadlaayo waxaan aaminsanahay haddii si wanaagsan la isugu dubarido ee howlaha loogu gurmanayo dadka ka soo barakacay deegaanadooda oo ay soo barakaciyeen xaaladaha abaarta iyo colaada ama amni xumada isbiirsatay waxaan aaminsanahay in dowladdu ay si degdeg ah ama labada bilood ee ugu soo horeysaa ay wax ka qaban karto ayaan aaminsanahay marka dhanka siyaasadda laga xooraamiyey safarka xasan sheikh uu ku gaalaabixinaya maamul goboleedyadan qaar ka mid a falanqeeyayaasha siyaasadda dalka iyo aqoonyahanka ayaa qaba inuu uga gol leeyahay in hoos loo dhigo dareenkii kala qaybsanaanta siyaasadeed ku dhisnaa ee ka dhashay doorashooyinka si loo helo wada shaqayn iyo dowlad dhaxawaa soomaalida sida mar kale uu sharaxayo doctor xayir marka kolley fariimihii ama hadaladiisii khudbooyinka waxaa laga dheehan karaa waxa waaye in doorashooyinkii ay soo idlaadeen waxaan ognahay runtii oo xusuusin mudan in waxa waaye labadan maamul goboleed uu madaxweyne xasan sheekh uu ku bilaabay socdaalkiisa ay yihiin kuwa asaga aanan aan taageersanayn markii ololaha doorashada uu ku jiray iyo waktigii doorashada ay socotay intaba oo tuun weyn uu jiray in waxa waaye ay dowlad goboleedadan ay dhisayeen madaxweynihii markaas xilka fadhiyey madaxweyne madaxweynihii hore maxamed cabdulaahi farmaajo marka in waxa waaye uu tuso in waxa waaye waqti waqtiga tartanka uu soo dhamaaday natiijada ay soo idlaadday hadeertaanna loo baahan yahay waxa waaye in horumarkii iyo waxa waaye nabadeyntii ummadda soomaalida dhexdeeda waxa waaye in la sii hana qaado oo meeshaas hawshii midnimada soomaalida laga sii wado madaxweyne xasan sheikh oo mar kale soomaaliya hogaamin doona afarta sano ee soo socota ma sahlana shaqooyinka hor yaalla ay ugu horeeyaan amniga doorashooyinka daadejinta maamulka xasilinta siyaasadda iyo kobcinta dhaqaalaha qaranka inkasta uu horey u sheegay in uu wato tareen nabadeed haddana waxaa la eegayaa sida uu ugu qanciyo inuu wada saaro dad horey siyaasad ahaan u kala dhaqaaqay cabdicasiis barrow v o a muqdisho